bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo lixdanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu ka xoog batay nimankii gaalada ahaa cafiskii uu fidiyey idhabuu faantum mulaqa waa layna xoleeyey buu nebigu ku yihi sidaasaanay ku badisay cafiskaasi iyo qiimaha uu lahaa iyo nebiga inay duwanaag ka ahayd iyo gobonimo baw sheekha busayri la yidhaahdaa moxamed albusayri almasri saaxibu alqasidati almashhuura alburde ayuu kaga waramaya waxa uu lahaa waidaa kana alqaطcu walwaslu lilahi marka qadciga oo goynta ah iyo wasliga oo ah ciddii la xidhiidhinayo intuba ay tahay lilah ilaahay daraadii ee qofku cidda uu goynayo iyo cidda uu xidhiidhinayo labaduba ilaahay daraaddii ay tahy tasaawaa waxaa sinmaya altaqriibu waaliqsaa taqriibkuna waa dhowaanta iqsaaguna waa dheeraanta ka dhow iyo ka dheer labaduba way sinmayaan wa sawaaun calayhi waxaa isku mid ah nebiga ama goyntaa ilaahay daraaddii qofku waxu gooyo waxu xidhiidhiyo taa waxa isku mid ah fii maa ataahu wixii uga yimaado min siwaahu ciddii isaga ka soo hadhay almalaamu canaanta waalidraau ammaanta macnaha qofka haddii la canaantay iyo haddii la eedeeyo waa isugu mid shaksiyadiisu ma dhibta ilaahay dartii uma dhigta waaya walow ana intiqaamahu haddii nebiga argoosashadiisu lihawa nafsi naftiisa rabitaankeeda ay ahaan lahayd oo dadka naftiisa rabitaankeeda uga argoosan lahaa iyo tiisa oo qura la daamad waxaa jiri lahayd oo daa'imi lahayd qatiicatun goyn iyo wa jafaaun qallafsanaan qallafsanaan iyo goyna ma lahayn nebigu qaama lilaahi fi lumuur ilaahay daraaddii arrimo ayuu u qabtay nebigu qaama wuu istaagayna way noqotaa waa qabtay oo wuu qumay macnaha wuu qabtay waxqabadkana waa lagu tilmaamaa qaama lilaahi fi lumuur ilaahay daraaddii buu arrimo nebigu u qabtay oo fa arda allah ilaahay buu raalli geliyay minhu tabaayunun wa wafaa nebiga xaggiisa waxaa ka ahaaday tabaayunun khilaaf wa wafaaun iyo xidhiidh iyo ballam cidduu khilaafayo iyo cidduu oofinayo ilaahay daraaddiiba ficluhu kulluhu jamiil ficilka rasuulku waa qurux badnaa ilan ilaahay baa toosinaya tilmaamaya wahal yandaxu miyuu shubmaa ma shubma eh alinaau weelku waxa uu shubmaa oo keliya ilaa bimaa xawaahu wixii uu koolay weel waliba wuxuu dhiiqaa wixii gudihiisa ku jira marka nebiga wanaaggan ka soo yime ka soo burqaday wax ilahay xikmadaha uu ku cufay weeye marka sheekhaas wuxuu ammaanay rasuulka sala allahu calayhi wasalam cafisna wuu ku ammaanay waxaynu markaa soo maraynay reer maka oo nebigu uu cafiskaa u fidiyey iyagoo soo ururay arrintaasi kelinkii hore u badnayd intaan duhurkiiba la gaadhin waxa markii uu cumrada gutee uu dawaafay sanamyaashiina la buufiye la safeeyey ayuu buurta yare dhinaca bari ka saarane safar la idhaahdo oo beriga aan masjidka ku jirin imanka masjidkay ku jirtaaye ayuu dhakadeeda fadhiista abur yaroo masaajidkan un la-egoo dusheedu fadhiista halkaasaa lagu soo uruuray halkaasaa baycadii uu kaga qaadaya dadka iyo heshiiskii islaamka kii cafis loo weydiinayo loo weydiinayay uma khabada calayhi asalaatu wasalaam bartaa taaga abuu nebigu uga khudbadeeyey dadka khudbatan abaana fiihaa khudbadu dhexdeeda ku caddeeyey kaiira min alaxkaam alislaamiya dhaqanka islaamka in badan oo ka mid a axkaamta iyo dhaqanka islaamka in badan oo ka mid a ayuu khudbadaa dadka ku tacliimiyey nebigu minhaa waxaa ka mid ahaa khudbadaa ummadda uu ujeediyey maalintaa anlaa yuqtala muslimu bikaafir muslim gaal looma dili doone ogaada macnaha muslimku waa markuu wax dilo ee uu gaal dilo mus looma dili doono gaalkaasi ogaada walaa yatawaarasu ahlu millatayn isma dhexlayaan laba qof oo kala diina mukhtalifatayn oo iskhilaafsa gaal iyo islaam isma dhexli doonaane ogaada walaa tunkaxu lmar'atu gabadhii lalama guursan doono calaa camatiha aw khaalatiha edadeeda iyo habaryarteed camaduna waa edadii khaaladuna waa habaryarte waan ogaado intii qur-aanku xaaraantinimeeyey labadaana waan ku daray buuli gabadh edadeeda iyo habaryarteed lalama guursan karo waalbayinatu calaa man iddacaa markhaatiga waxaa lagu leeyahay qofka tubku joogga la idhaahdee muduciga ah ee soo buskiciye wax sheegtay muducigaasaa markhaati loodhanayaa ken waa brofesorka la marayo marka dacwadaha iyo wax laysu sheeganayo waalbayinatu walyamiinu dhaartuna calaa man ankara qofka wax dafira ayaa kitaabkana wallaha wallaha mari doona xagga dacwadahana intaasaan ka idhi walaa tusaafir ilmar'atu gabadhiyay socdaal gelin masiirata halaathati ayaam saddex maalmood muddo la socdo ilaa maca dii maxram iyadoo la socota qof xigtadeeda ah iyo mahuraan iyo magayaan iyadoo la socota mooyaane walaa salaata salaadi ma jirto bacda asubxi waalcasr salaada casar iyo salaada subax kadib sunno la tukanayaa ma jire ragoo ogdada ogaada walaa yusaamu lama soomi doono sooma ansaxo yowma aladxaa wa yowma alfitr labada ciidood soom ansaxaa ma jire ogaada waa axkaam dhinacyo kala duwan khuseynaysa fiqigu waa afar qaybood qayb cibaadaadkay ka hadashaa qaybina waxay ka hadashaa nidaamka qoyska qayb kale nidaamka dacwadaha qayb kale nidaamka guurka iyo intiiba waxbuu ka yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilan diintu intaba waxbay ka odhanaysaa dadka way ka saxaysa marka kelmadaha kooban ayuu u sheegay wixii jaahiliyadda lagu yaqaanay in waxaasi iska bedeleen khudbaday kuwaas ka mid ahaayeen buu sheegay uma qaala nebigu wuxu uhi yaa macshara quraysh war reer quraysheedow qurayshoo indha buurbuuranoo yaabsanoo amakaagsanta halkan soo eegaysa war qurayshta soo ururtay buuli ina allaha qad adhaba cankum ilaahay wuxuu idinka tagsiiyey maanta laga bilaabo nakhwata aljaahiliya jaahiliyada maxaan idhaahnaa santaageedii wa tacadumahaa bilaabaa iyo isla weynaantii aabbaha wa tacadumahaa iyo isku weynaanteedii bilaabaai aabbayaasha la isku weyneynayo macnadu waxa weeyaan jaahiliyadu xumaantii ay lahayd iyo isweynaantii aabba iyo qabiil iyo abtirsiimo la isku weyneynayo war imika reer hebel iyo laandheere iyo xoog xoog waxaasi islaam mid la yidhaahdaa yimoo meesha ka saaray ogaada waannaasu min aadam war dadkan meesha wada jooga aadam baa dhalay wa aadamu min turaab aadanna ciid baa laga abuuray reero wada ciideed baa tihiin mid walowba minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa asalkeennu waa ciid war maxaa la isugu faanaya kacad iyo ka madow mid waliba waa ciid uma talaa haadihi alaaya aayaddan buu nebigu akhriyay يا أيها الناس ضدوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لبي ددك بان دي كعبور نين والبه هي أبا للاي أما آدمي حواه كولا فرعان وجعلناكم شعوبا وقبائل شعبي قبيله شعبي قنوا بلشوين قبيلتنا وقوة ككوبا لتعارفوا سيا يسقوا قرطان إن أكرمكم كإذن كلها بيريسا عند الله إلهي أكتيس أتقاكم وكإذن كعب صبلا إن الله عليم إلهي بددك سيقانو خبير الحقاقال وآهي وحباء قيسو أماننا هنو شيك شيكين إذن هير هبل بعين كان يكوانا عين كان إلهي خلقك سوحوه وغور ربنا ويقاناه مركا لتعارفوا الله لتفاخروا si ay isugu garataan unbaa la doonayaa mooyaane inay isugu faantaan ma ogoli buu lahay marka ina akramakum waxaynu u leenahay ka ugu laandheeraysan akramkay dadka kale wax kale u yaqaanaa laandheeraha wax kale u yaqaanaane ilaahay wuxuu leeyahy waxaan u aqaanaa ka ugu taqwo badan kaas ku ogaada siduu ilaahayna wax u qiimeeye awliyadiisu wax u qiimeeyaan jaahiliyaduna si kale wax u qiimeeyaan ثم شرع الناaس يباaيعوna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم على الإسلام dadku waxay bilaabeen نبi محamed oo dayax soo degay oo iftiiminaya xidigihiisii shiikiye oo kale ah isagoo halkaa dhex fadhiya inay la mubaayacoodaan gacanqaadkii islaamka calى الإسlاam waa iyagoo hormooyina ama xaynxayn ah ayaa laysa soo tubaya ardaa hebel baanuna hebel iyo heblaayo wey iska kaayo saamax annaguna waana kan waxaasaa baxaya waa la tolay oloshay islaamkii bay ogolaatay markaa dabeedna way soo hormayaan dadku annana waana kan waa kuwo berigii hore toosh ku raadin jirayoo uu nebiga meeluu ka gala la-aa ayaa imika soo hormanaya wa miman aslama fi hada alyowm maalintaa raggii soo islaamay waxaa ka mid ahaa mucaawiyatu bnu abi sufyaan mucaawiyatu bnu abi sufyaan وأbو قحاaفة والد الصديq معaaوية معaaوية waad garanaysaa markii dambe raggii waxyiga qori jiray buu ahaaye isagoo laba sano mslim ahaa buu nebigu dhintay xaaladiisa iyo dee markii dambe cali dhibaatadii dhex martayna waad garan معaaوية maalintaa sideedaad buu islaamay ilaa waa inaad kala garataa dadku calina waxa uu islaamay isagoo aan qaan gaadhinba intaa nebigu maka joogay isagoon qaan gaadhinba buu islaamay waaya isaga iyo aabihii abu sufyaan ba mucaawiye iyo aabihii abu sufyaan labaduba maalintaasa islaameen ragga maalintaa islaameen waxaa ka mid ahaa abu quxaafa cabdillaahi baa la odhan jiray waa waalidu asidiiq abubakar aabihii abubakar aabihiina isagoo oday weyna ayuu maalintaa ku soo biiray awliyada ilaahay inankiisuna dee halkuu ka soo waday waad garanaysa inta uu soo waday wixii dadkii isdhowrkii qofee ugu horreeyey islaamay buu ahaa waqad farixa rasuulu sala allahu alayhi wasalama kaiira biislaami in badan buu nebigu islaamnimadiisa ku farxay nebigu wuxuu ku farxay islaamka abubakar kaiiran in badan badan aada buu ugu farxay markaasuu i warya war abubakar ma odaygii baad wadaa war anigaaba halkiisa ugu tegi lahaaye maya isagaa isagaa ku haboon buri inuu kuu yimaado kol hadduu ilaa cooflahan uu noqonayay gaal soo ahaa inuu kuu yimaado isagaa ku haboon markaasuu dee wa ra-suhu ka tuqaama madaxiisuna wancadka oo kale ahaa wancadka wancadka maaragta geedkan adiyo jeer barkimooyinkii berigii hore islaamuhu markuu qalalo intay soo hololobiyaan ayay barkimooyinka ku cubi jireen sidan cudbiga oo kale markaa waa bahal oday afrikaan ahoo ciradiisa aan feedhin ayuunbuu u egyahay un ubixiisu markas dabeedna kolkaasu warbal dhakadan odayga si uun ka dhahadee oo casaan iyo waxmariyo madowgana ka daaya midabka ka bedela cadaanka laakiin madowga ka ilaaliya ujaheeya bui odaygani kol hadduu islaamay ha nuuree dakadana u bedela wajaaa rajulu nin baa yimi yartacidu yartacid jaraynaya ama gariiraya mid isaguna sidaa u gariirayaa yimi wuxuu isku ogyahayba khawfa isagoo haybada nebiga ka baqanaya faqaala lahu calayhi asalaatu wasalaam nebigu intuu sidaa ninkii u eegaybaa wuxuu yidhi hawin calayk barbal istaji fa innii lastu bimalik anigu boqor laga baqa mayhi innamaa ana ibnu mra'a anigu waxaan ahay inan gabadhi dhashay min quraysh gabadh reer quraysheedihi inan yaray dhashay baan ahay islaantaasoo weliba kaana ta'kulu lqadiid muqmadda cuni jirtay waa kaftan iyo la dhaqan wanaagsan nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu arkay ninkan dee baqaya ee isla mar haddii nebigii maanta aada hor tagtay armay kula duushaa ayuu dejiyey waar boqorradii laga baqi jira kisre iyo qaysar iyo noocii mehi anugu eh waxaan ahay nin yaroo carbeedoo miskiin oo islaa reer quraysheedoo muqmadda cuni jirtay ay dhashay dee isdeji buri isdeji wax dhibi ma jire noociinii un baan ahay inamaa ana basharun mitlukum bani aadam idinkoo kale abaan hay adeer isdeji dee ninkii waa kaa sidhinkii ku dallacnaa wuu ka dabciyey wuu nafisay waa xikmadaha rasuulka ay ka mid tahi sala allahu calayhi wasalam macnaha boqorrada ayaa waxaa lagu yaqaanaa iyo dadkaa mamlakadaha hayste kibirsanaa inaanay dadka caadigii waxay cunaan aanay cunin ra-iisul wasaarihii faransiiska miyuha markii ay gabadhiisu aragtay dadkii oo mudaharaabaya ar maxaa ku dhacay bay tiroo dee roodhi bay waayeen baa lagu yidhi dee waa tii tiri oo may keegaba haddaa iska cunaan macnaha waxay u haysatay inuu keeguba agtooda iska yaalyaalo siduu isaga iyada agteeda u yaalyaalo keega iyo xalwada iyo markaa maxay la xiiqsay inay la buuqayaan bay tihi keegaba dee ma iska miistaan roodhi baa laleeya way waayeen dadka iyana keeg bay sheegaysa marka taa macnaheedu waxa weeyaan war dadkaasi waxay maaha ma ihi buhi dabaqadii iska dhigi jirtay waxaanay ahayn ee qof caadi aanay la socon ama aladiina ahdara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama damahum dadkii iyaga dhiigooda uu nebigu hadurka ka dhigay ahdara waa hadurkii kuwii iyaga dhiigooda uu nebigu hadurka ka dhigay ee tobaneeyada nin iyo afarta dumar ahaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat dhulkiibaa cidhiidhi ku noqday isagoo dhulku waasaca daaqat calayhim alardu dhulkiibaa cidhiidhi ku noqday bimaa raxubat maca ruxbiha iyadoo dhulku waasac ahaa dhulka ilaahay uu ballaadhnaa meelina way qaadi weyday oo had iyo jeer waxaa la yidhaahdo gorortu waxay leedahay diiqab iyo cidhiidhi iyo waalalow walbahaarkaa keenaya inuu dhulku soo ururo fa minhum waxaa ka mida man xaqat calayhi mid ay ku rumowday kalimatu lcadaab ballanqaadkii cadaabku ballanqaadkii cadaabku ee ilaahay uu ilmo bani aadam in kamida u ballanqaaday cadaabka ayaa qaarkood ku rumoobay faqutila markaasaa la dilay qaybi waxay gashay kuwaa ilaahay uhi laamla-ana jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin jinigiis naartaa ka buuxinaya ballantaa ilahay uu qaadaa qaar ku dhacday gaalnimay ku dhintay waxaa ka mid ahaa cabdillaahi ibnu khatab ninkii la odhan jiray waxaa loo yimi siduu nebigu sheegaya isagoo kacbada haysta daaheeda kolkaasaa la dee ninkii isaga ahaa wuxuu markaa lahaa laba hablood oo addoommo ah oo buraanburka iyo gabayga yaqaana oo nebigay soo caayi jireen isaga iyo labadiisa hablood gabay badan bay soo tirin jireen marka waxaa la yidhi ninkii isaga ahaa ee odayga ahaa halkiibuu haysta kacbadii aad ka digteed tidhi xataa hadduu qofku kacbada qabsado tiibuu midi ka laalaalaadaa lagu yidhi cabdillahi ibnu khatar la idhaahdo kaxeeyo banaanka geeyo khaarajiya buu halkiibaa lagu duugay isaga iyo labadiisii addoomoodba waayo dadka godobta geysta waxa ugu daran godobta carabka godobta gacanta waxaa ka daran godobta carabka jiraaxaatu sinaani lahal ti'aamu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaanu ninkii shaacirkii wuxuu lahaa dhaawaca jidhka ku dhaca hore u bogsadaa laakiin dhaawaca dhegta iyo sharafta dadka ku dhacaa ma bogsado weligii sidaa darteed buu nebigu kuwii dadka laayay iyo wixii kale markii loo keenay uu iska daayo kaa laakiin gawaayaaga ahaa ee dhulbiiska ahaa ee dhan walba uhiday isagoo wuxuu hi khaarajiya isagiyo naagihiisa marka hadalka kaa dhacaya taariikhigaa iska ilaali wa minhum waxaa ka mid a man adrakatuu mid ay soo gaadha cinaayat ullah ilaahay ilaalintiisa fa aslama islaama dar ilaahay ilaaliyu badbaadiyu dabaqabateeyo islaamayna way jireen raggii uu nabigu ihi hala qabto facabdullaahi ibnu abi sarx cabdillaahi ibnu sacd ibnu abi sarx ninka isaga magacaa la yidhaahdo ead garanaysa xalay lagu soo sheegay qoraagii waxyiga inuu ahaa ridoobay laja-a wuxuu magan galay ilaa akhiihi min aridaaca walaalkiisii xagga nuugmada ay ka walaal ahaayeen oo ah cuhmaana bni cafaan cuhmaan ibnu cafaan oo dee nebiguna sodagu ahaa mujaahid iyo deeqsi weyna ah in badanna nebiga ka farxiyey calayhi salaatu wasalaam nin nebiguna uu ka xishoon ay kala xishoon jireen ahaa ayuu ninkan isaga ahay xagga hooye ay ka walaal ahaayeen ilan bani aadam meel wada degaa waa kii isku mulaaqanu xaggaa tirsiimada kaasuu dafu yidhi ui de war maanta waa maalintii loo noolaaye dee magan baan ku ahaye bix murtad lagu habsadoo la duldhigay buu noqday wa dalaba minhu waxa uu ka doonay an yasta'mina lahu rasuul allah sala allahu calayhi wasalam inuu nebiga uga doono maxay magan amni aar nebiga iga muslax wey faqayabahu cusmaanna kaartaysta wanaagsan buu ahaaye faqayabahu wuu yaro libdhiyey cusmaan cusmaan baa yaro libdhiyey ayab wuu maqnaysiiyey macnaha wuu libdhiyey xataa hada-a annaasu ilaa dadku ay kala degeen marka meel la galee colgalo xiisad iyo caatifad iyo kacdoon baa jira dadka qaarkood birtu leefto laguma wada hadalba marka maalmihii xiisadu ay jirtay ayuu maksin ku xidhay uhi bal halkaa waaye ku libidhsanow daaqadaha lagaa siiya raashinkeeda uma ataa bihi nabiya sala allahu calayhi wasalam dabeedna isagii oo xagga dambe kaga jira ayuu nebiga u keenay nebigu hor keenay sikadiisa sikadiisa unbuu nebiga usoo hor joojiyey maalin wa qaala yaa rasuul allah rasuul allah buu ihi qad amantuhu fabaayichu qad amantu ninkan magan baan siiyey fabaayichu dee islaamkii kula heshii wuu islaamayaaye nebigana waxay isugu dambeeyey berigu waxyiga ka madiine kaga qori jiruu ka soo baxsaday ninka wadaana waa cuhmaan fa acrada canhu nebigu wuu ka jeedsaday calayhi salaatu wasalaam ninkiibuu dhinacaa uga jeedsaday miraaran dhowr jeer markii uu hi waa kana gacan qaad uu islaamayaa ninkani ayuu xaggaa nebigu uu u yaro dhagooleeyey markaasuu haddana ku celiyo wuxuu yihi waa kanoo ninkii cabdilaahi wuu islaamayaae bal gacan qaad haddana dhankaa kale uga jeedsaday haddana mar saddexaad buu ku celiyey markuu arkay inay dee isku soo jahaysteeno wax kala furtana ay laayihiin ayaa dee muxuu sameeyaa wuxuu galay qalcaddii adkayde uma baayaca dee wuu iska gacan qaaday mar hadduu gacan qaadu islaamayna dee wixii ka horreeyey wuu dumay wey falamaa kharaja cuhmaanu wa cabdullaahi cuhmaan iyo cabdilaahigii uu watay markay meesha ka baxeen qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu asxaabtiisii buu la hadlayo wuxuu ku yidhi raggii hareere fadhiyey acradtu canhu war ninkan waan ka jeedsaday liyaquuma ilayhi axadukum si midkiinu ugu kaco oo fayadriba cunuqahu dee qoorta uga jaro faqaaluu waxay idhaahdeen hallaa asharta ilaynaa oo maad dee noo iljabisi fa qaala markaa nebigu wuxuu yihi laa yembaqii linabiyin ambiyada uma habboona an takuuna lahu khaainatu lacyun iljabis iyo sanqasho inay ku socdaan ambiyada waa ka xaaraam tiina cabdullaxas oo kale maad samaysid bel ama iga qariyabah mise mise kaxeeya luqad yaroo la isku afkarto dee maad laydhu noo shidid baydaan cagaaran aryaa ninka maxay isugu kaayakashiteen ninku sawtaa ogeydeen markii uu ila hadlay saxaabigu cuhmaan ee uhi baycada ka qaad een sii jeedsada een sii jeedsada en sii baa la daymoodkayga maxaa u fahmi weydeen buuli maxaa la idinka waayay nin anteeno dheer leh oo dee maad noo sanqasid ama iljabisid bay idhahan dee taasi ambiyada waa ka xaaraan buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka waa waxyaabaha dadka kale u banaan haddii iljabiskaaga iyo sanqashadaadu ay sax tahay sida halkan oo kale dadka kale waa loo ogol yahay wey oo mid kale oo idinkii arrintan oo kale u isticmaali karaa indhaha iyo sanka iyo uu ka hadli karaa laakiin ambiyada xaaraan bay ka ahayd wa waxay ka mid tahay khusuusiyaadka ambiyada ama khusuusiyaadka rasuulka ummadda uu kaga duwan yahay afartanka ah ee suuratulaxsaab aynu kaga warramayna ayay arrintanina ku jirtaa marka sidaa ku ogaada bu aniga taasi imay banaanayn waxa markaa soomaalidu ay idhaahdaan waxaa jira wax afkaaga ku wanaag afka walaalkaa ku wanaagsano aan kaaga ku wanaagsanayn waxaa jira wax ficil qof kale ku wanaagsano aan ficilkaaga ku wanaagsanayn ficilka dadka caadiga ahay waxay yeeli karaan baanu qofka mas-uulka yeeli karayn mararka qaarkood buu nebigu isagu diidayay shay laakiin dadka kale u ogolaa qaarkood waynu soo marna waxaa kamid ahaa abu busiir ninkii la odhan jiray iyo abujandal iyo markii heshiiska inaga kala saxeixdeen wixii ka soo carara maka inuu celiyo soomuu celinin mar labaadkii de waa kii ninkii soo noqday intuu raggii kaxeeyey laayey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi balnadhaafun oo meelahaa kala tag meeshii kale u tegay oo halkaasuu dadka ku laynaya carabtii iyo gaaladii iyo wixii burcadda ahaa oo halkaasi u joogsanayay muu soo xaroonin nebigue hoostunbu layd uga yarshiday ah inuu wixii meelaha kale wax ka samayn karo waa wax ficilkiisi aan ku wanaagsanayn iyo ficilka dadka ku dhow laakiin dadkaa kale way u banaanta waa qofka xaq waxaan ule marka lagu abaal marinayo sidoo kale maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa murmay xaaskiisii caaisha iyo xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam mid kale oo kamid a gardaradana waxaa lahayd caasho mooye ta kale marka tii kalea ayaa u timi caashoo nabiga ag fadhido way ku daldashay dumarkuna had iyo jeer saxaabiyaad ba ha ahaadaane kala tiriskuuu iska yara iman karaa inkastoo dee aanay cay waaweyn noqonaynin haddana hadallo mudmudahoo dee yar diiqadi ku jirto nebiguna wuu iska dhegaystay caashina xoogaaba yaro aamusnay markii dambe iyadana u dhigdhigtay ku aamusiisay xataa askatadha jeero ay ku aamusiisay markaa de waxay odhanayaana dabcan mushkiladu waaweyn masiilhe waa had iyo jeer hadallada maarata ila haddii ceeb weyne ay jirto uu kala joojin lahaa markaasay tii kala aamustay markaasuu ihi innahaa ibnatu abibakr faru-ayna abubakaru ya waa taa iska celisay waana abubakar waana xaasaskiisii nabiga calayhi salaam markaa qofka gardaran wuu istaahilaa mararka qaarkood mar buu la go-aya haddii loo jawaabi waayo qofka gardaran qowl iyo ficil wuxuu xaqu leeyahy walow qariibba ha ahaadee marka waa siyaasadaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee xakiimka ah xakiimka ah ee uu eegayo goobta iyo meesha marba wixii ku munaasiba waaya macnahedu waxa wey lag muu dambaabeen qofka murtadkan dili lahaa muu dambaabeen bay ka dhigantay intaanu islaamin waama ninkaa soo aragna waama ikrim waana ninka keliyahe nebigu markuu yimi uu ka jeedsaday wey waayo islaamkiibuu ka been sheego wuxuu ahaa tusaale aada uxun buu ahaa ninkani waxyiga nabiga ka qoraya ridoobay waama cikrimatu bnu abi jahl ninkiina abi jahl cikrime la odhan jiray faharaba isagu u firdhabay xaggaayo yamantuu baxsaday fakharajat waraa'ahu waxaa ka daba carartay zawjatuhu wa bintu camihi umu xakiim bint alxaaris ibnu hishaam xaaskiisii oo islaamtay iyo bintu cami inana ilmaadeen ahaayeen oo la odhan jiray umu xakiim bint alxaaris ibnu hishaam labadaa dumarahoo islaamay ayaa yidhi ninkii odayga ha firdhaye waa tan dadkii maganta loo qaadaye nebiga laga muslaxaye dee aan ka daba tagna wa kaanat qad aslamat yowma alfatx yowma alfatxi bay islaamta waaya iyada laftigeeda islaamkeedu u dhowaa waqad akhadat lahu amaanan min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ammaan bay iyo magan bay nebiga uga qaadda waxay tii ninkii cikrime dee bal haddaanu soo helo u baxsadaa la yidhi dee ma nabadgelinaysaa ha falaxiqatu xaggaa iyo iyo yamanta ayaa laga soo helay waqad araada wuxuu doonay an yarkaba albaxra inuu badda galo duunyaha kaluumaysiga iyo kuwa xabashida ku socda iyo xaggaa inuu iska raacu doonayo faqaalat markaasaa waxay tidhi ji'tuka min cindi abari الnaas waa xaaskiisi war waxaan kaaga imid dadka oo dhankii ugu samafal badnaa agtiisa wa khayrihim ugu khayr badnaa dadka ilaahay laa tuhlik nafsak war naftaada halaagin badanaad isku tuuraysa kadaa ila qof bad isku tuuray noocuu doonaya inaa isugu tuuree waa naflacaarig wey ama adduunyaha doonaya sida kuweena imika badda ku maranaya ama wax kaleba ha doonaya waar naftaada halaagin wa inii qad ista'mantuhu laka waar amni baan kaaga soo qaaday nebigii kow fa rajaca markaasuu soo noqday bal waa yadayna maribi waabaan shakisanaaya falamaa ra'aahu calayhi salaatu wasalaam ninkan kolkuu nebigu indhaha ka qaaday wasaba qaa'iman farixan bihi wasaba wuu soo booday nebigu qaa'iman isagoo istaagay farixan bihi kuna faraxsan wuu ku farxayo dee wuxuu ogaa ninkan nin warangal ahoo mindooda inuu yahay oo gaal iyo islaam kolba ciduu la socdo wax ku taraya ila ways yaqaaneene ayuu garanaya meeshuu ka soo jeedo qofka sharka ku adag xagga khayrka markuu u leexiyo garaantana wuxuu noqonayaa waxtar wuxuu ku yihi markaa marxaban waan soo dhawaynayaa biman jaaanaa muhaajiran musliman qofka noo yimi isagoo soo hijrooday oo soo islaamay macnaha ereygu wuxuu muujinayaa intuu nebigu xagga madiine u noqday kadib ayaa ninkan lasoo helay oo la keenay ilaan firdhadkiibuu la fogaade kutubu tafsiir iyo markay aayaadka qaarkood ayay qaar kaloo yidhaahdeen warina mare waxba yaynaan u tegin maya ilaahay badda igu badbaadiyey ballantaan u qaaday beriga kaga bixi maayo uma aslama radia allahu canh markaasuu uu islaamay cikrimatu bnu abi jahl sanadkaasuu islaamay wa alaba min rasuuli illaahi an yastakfira lahu nebiga wuxuu ka doonay inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo kulla cadaawatin cadaawad kasta oo cadaahu iyahaa colaad kastuu nebiga la galay ilaahay dembi dhaaf iiga weydiibu ila wuu xusuusanayaa wuxuu soo maray fastakfara lahu kolkaasuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey nebigu ila waa nebigii naxariistoo cidda badbaado doonaysa isagu naar kuma riixayo waa nebiyu raxma wa kaana radia allahu canhu bacda dalik intaa kadib wuxuu ahaa cikrime min khiirati lmuslimiin muslimiinta ragga ugu xul abuu ahaa wa akyarihim cala lislaam ragga ugu qiiro badan islaamka dhexdiisana wuu ahaa oo qofkii marka hore qadimay inta badan kolkuu islaama asxaabta wuxuu isku dayi jiray inuu taariikhdiisii hore xumayd ee madoobay mid cad ku safeeyo ayuu isku dayi jiray mid waliba waaya taariikhdiisa markaad akrido wacdaraha dagaalada ka muujiyey qaar waaweyn bay haayeen halkaa laba nin baynu ku aragnay tobankii nina layidhi hala dilo oo badbaaday wa amaa habaar ibnu lswad ninka magacaa la idhaahdo faharaba waاktafaa gudhiisu wuu libdhay xataa idaa kaana rasuulu llahi biljiciraana markuu nebigu anbabaxay madiine usii socdo meesha jiciraano la idhaahdo uu marayo ama barigaba u baxay jiciraana waa makiyo daaifka udhaxaysa xaggaa bariga mar waktigii dambe nebigu u baxu xoreynayay mudduu ila xaggaa ku jiraya jaaahu muslima intuu soo islaamay buu isna nebiga u yimi markaasaa wa qaala yaa rasuula allah wuxuu ihi rasuul allow harabtu minka waan kaa baxsaday buuri wa aradtu lixaaqa bilacaajib waxaan doonay allixaaq inaan haleelo oo aan ku biiro acaajimta nimankaa cajamta iyo xabashida iyo madowga iyo farisiyiinta iyo dhulkaasaan doona inaan iskaga biiro uma dakartu markaasaan xusuustay caa'idatak dheeftaada wasilataka xidhiidhkaaga wa safxaka iska dhaafidaada canman jahila calayk cidda kugu xadgudubta dhaafida dhaafi jirta iyo taariikhdaada wanaagta ayaan xusuustay buuri markaasa yidhi diilay gashay wa kunnaa waxaanaanu ahayn berigii hore yaa rasuula allah ahla shirki ummad ilaahay uu ku halaagay gaalnimo fahadaana allahu bik ilaahay baa nagu kaa hanuuniyey wa anqadanaa min alhalak guuldaraa ilaahay naga badbaadiyey fastaxi safxa aljamiil haddaba iska kay dhaaf dhaafitaan aan godob iyo qaniyo dambe lahayn faqaala calayhi salaatu wasalaam qad cafawtu canka dee gartiiba adaa dhameeye waxaan ku gunaanadey buuli qad cafawtu canka dee iska kaa dhaafay bu dee sidii baanu ku islaamay kaasina isagoo gacan taagtay buuli waa saddex وأma الxاarث بن هiشhاaم وزhayر بن abi مyة المkزuمi labadaa nin iyaguna فأjاaرaتhumaa أmu hani بintu abi طاaلب iyagana waxaa magan siisay cali walaashi oo mslin ahayd oo meesha deganayd oo mustadcafiintii maka ku haray kamid a inanta ah oo maaragtay ay u ahayd dumaashi reerkii ay udhaxday bay ahaayeenoo waxay idhaahdeen dee yaa nebiga ugu dhow ee maanta aynu micaysanaa waa la kood tooshkii laynagu raadinayo yaynu magan gallaadee oo nebiga ugu dhow markaasay yidhahdeen wallaahi inantaa inoo dhaxday ee sayid cali walaashi dee aan aqalkeeda jafnidha waaya allaw ila badi xaggeeda u carareen iyana waxay tii dee dumaashi la eryi kari maayo haatana kol haddaa islaamaysaan maganna tihiin dee halkan ii jooga markaa qoladanina waa kii dee calina soo weeraray ila dadku u isyaqaanaaye cali baa doonay labadan intaanay nebigaba gaadhin inuu ka faa'iideeyo markaasuu ihi nimankii maye meeshayday ku jiraan waxna ma yeeli karti ayay inantani ku tiri waa walaashi cali naa meesha iska eg buui kuwani meel kii la dayn lahaa maaha waa muslimiintii waaweynaaye suti bay uqabatay aqalkiibay ku qufushay kolkaasay nebiga u timi dabeedna waxay tihi dad aan anigu magan geliyey ayuu ninkii cali seefula soo baxaya isagoo nebigu maydhanaya u timid oo inantiisii faaduma ushaqaynayso boorkii iyo dhididkii ka maydhanaya way sugtayoo markii uu soo baxay wuu soo dhaweeyey u hi inantan maaragtay dee inantii laga dhelmiyey gurigeeda markuu nebigu caalamka kore tegayey kacbada mu hurdina gurigeeda hurdu ka ambabax qof baad u jeclaadahay iyaduna way ogeyd inaan nebigu diidayn calayhi salaatu wasalaam markaasuu soo dhaweeyey tarxiibiye waxay tihi intaasaan la socdaa labadaa dumaashiyoo la haystayaala oo madluubiina madluub kuwaasaan maanta magan kaaga doonaya isaguna wuxuu ihi markaa ajarnaa man ajarti ya umahani umahaniya ciddaad magan siisay anana magan siina marka dimat lmuslimiina waaxidatun yasca biha adnaahum maganta muslimiintu waa isku mid oo kooda ugu hooseeyaa ku shaqaynaya kooda rag iyo dumar iyo cid kasta ciddii magan cid siisa waa loo dayn adiilkaasi markaa qaacidada siyaasiga ah ayuu bixiyey faajaara calayhi salaatu wasalaam jiwaaraha maganteedii buu nebigu daayey waa ku saxeexnay buui calina waa ka dhaciyey walamaa qaabala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alxaarisa bna hishaam muslima markaa ninkii wuu soo islaamay kolkuu magantii helay oo nebigu u yimi waxaanu ahaa raggii codkarka ahaa sida kan inaga horreeyey oo kale dabeedna wuxuu nebigu ku yidhi alxamdu lilaahi aladii hadaak ilaahay kusoo hanuuniya ayaa mahadle maa kaana miluka yajhalu lislaam adoo kale islaamka kama jaahil ahayn adigoo kale nin loogu cudurdaari karayey jaahil buu ahaa islaamkuu fahmi waayey maad ahayn noocii bareeraydaad ahayd noocii intuu diinta fahmay caqliga badnaa ee fariidka ahaa ee fahmayey laakiin isyelyelku hayay baad ahaydee dee kol hadduu ilaahay ku dabaqabateeyey alxamdu lilah ninkan iyo nin kalunbu ku odhan doonaa kelmaddaa iyada ah ninkan iyo nin kaluu ku isticmaalaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waayo saynu xagga dambe ku arki doono wa amaa safwan halkaa markaa waxaynu maraynaa ma shan ba shan baynu maraynaa waa cabdilaahi iyo cikrime iyo habaar iyo xaaris iyo suhayr ka lixaad wa amaa safwan ibnu abi umaya ninka magacaa la idhaahdo fakhtafa isna uu libdhay odayaashii waaweynaa iyo kaabayaashiibu ahaa waa nin sidaad xagga dambe ku arki doonto dadka wuxuuba u hayaabaa qalabka lagu dagaalamo boqol qori iyo wuxuu haystaa boqol dirac direed boqol nin hubay ku dagaalamaan baaba istoorkiisa yaallaba isaga ragga jiitay buu yahay berigii dambe maalmahan soo socda uu weeraraya nebigu daaif iyo isagoo weli islaamin buu leeya war bal hubkuna ammaanaysi islaamka usoo fikirba haddaad doonayso xoogaa baanu wakti baanu ku siinaye hubkuna sii ammaanaysi waa kii lahaa akasbu ya muxamed am caariya miyaad iga ammaanaysanaysaa mise waada dhacaysa bal caariyatun madmuuna war mee waa ammaano aanu kuu soo celin doonne waa kiisaa u qanciyay nebigu caleyh macnoo cafisa wuxuu u samaynayaa wuxuu arkayaa waxan oo dham inay yihiin wax arrinkoodu caantaynu iyo iska sokeeyo oo mar haddii mawjadii islaamku ay soconayso waxan oo dhan ama daadkaa qaadaya ama khayrkunbay dhinacooda kasoo raaci doonaan sidaa darteed baanu aada ugu sii adadkeynin safwan ibn umaya faktafa uu libdhay wa araada an yadhaba wayulqiya nafsahu fi lbaxr xagga badday u badatae sida wuxuu doonay badda inuu isku tuuro fajaaa ibnu camihi cumayr ibnu wahdin aljumaxi inay ilmaadeen ahaayeenoo magacaa loo yaqaanay baa u yimi faqaala ya wuxuu ku yidhi markaa nebigu u yimi ya nabiy allah ina safwana sayidu qawmi ninka safwan la idhaahdaa waa madaxdii quraysheed haraba liyuqdifa nafsahu fi lbaxr waxaana kuu sheegaya uu fakado baddu isku tuuraya ila gaalku wax ka fulaysan markuu nafta u yaabo shaqadiisu waxay kusoo ururaysaa haddii la iqabto aniga idila intay la socotee xokaynta ee haldigta iga jara ama anaaba isdilaya biciisuba waba intaaba ilaan iimaan iyo ilaah ku tiirsado toona male ninkaasi baddu isku tuuraya ee faaminhu dee amni sii buu ninkaa waan u doodaya fainaka qad ammanta alaxmara waalaswada magan baad siiso waad nabadgelisay ku cas iyo ku madowba dadka wixii casaa iyo wixii madoobaaba dad badan oo godobaysnaa ayaad iska daysay dee kaana iska day amrilmadeerkana fa qaala calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu wuxuu ku yihi adrik ibna camika fahuwa amin bal waayo in adeerkaa ka daba tag iska daaye in adeerkaa mar haddaad tidhi bad buu isku tuuraya bal daba qabatee adrik bal gaadhu fahuwa aamin imikaba iska daaya anugu faqaala markaasaa wuxuu yihi acdinii calaamatan bal calaamadii si astaan mid i soo aaminaya maaha bayrta uu qaaday iyo didmada ku dhacday nin calaamad laaan soo noqonaya mahabu hadda amni baa lagu siiyey iyo fiisaad haysataa iyo waa magan baa jirta ma iga rumaysanay bu calaamad nebi unbu kusi ku iman karayaa bukaas waxaasaa fulaynimo laydha fa acdaahu cimaamatahu markaa nebigu cimaamadiisii buu dhiibo wuxuu hi bal waatana qaado bal balaayadaa kaa fakaday usoo taasuntus fa akhadahaa cumayr cumayr baa qaaday xataa idaa laqiya safwaana markuu safwaan la kulmay qaala lahu wuxuu ku yihi fadaaka abi wa ummi ilaahay ha kugu furto ama fidaauka abi wa ummi aabaha iyo hooyada ha lagugu furtale waa daf jeceshaha eh ji'tuka min cindi afdal innaas waxaan kaaga imi dad oo dhankii ugu fadli badnaa nebi maxameda ayaan xaggiisa ka socdaa wa abari innaasi wa axlam innaasi wa khayr innaas waa dadka kii ugu biriya samafal badnaa ugu dulqaad badnaa ugu khayr badnaa saasay wada fahmeen dadku rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana ficil buu ku muujiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa iyo shiyamkiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan bay ka arkay war ninkaasaan ka socdaabi wa huwa ibnu camik kaamana fogey ilmaadeerbaadkiina waa reer quraysheed wuu qancinaya fulayga weyn wa cizuhu cizug hadduu guulaystayna adna guul bay kuu tahay wa sharafuhu sharafuk hadduu sharaf helayna waa sharaftaadi wa milkuhu milkuk waa isqancintii carabta iyo jaahiliyade wa milkuhu milkuk hadduu milki iyo madaxtinimo helayna adna milkii bay kuu tahay war ninku waa nin reer hebela luqadiisii buu markaa fahmayey ayuu aad oo nin reer hebela weey wixii hadduu wax noqday adigana waxbay kuu tahay oo hadduu horu maray oo de halkaasuu ka galay salafkii noocan ahaa buu ku istaaday qaala safwan baa wuxu inni akhaafu calaa nafsi wallahi naftayda waa ugu yaabsana qaala markaa wuxuu ihi kii qancinaya huwa axlamu min dalika wa akram huwa axlamu min dalik war wuu ka dulqaad badan yahay maxamed waxaa wa akram wuu ka deeqsinimo iyo iyo fariidnimo badan yahay maxamed mid dadka uu iskaga dugleeyo mid baxsaday oo lasoo helay ka aargoosta ma aha buu ku yidhi wa araahu lcimaamata calaamat alamaan cimaamadiina wuxuu waa calaamat alamaan bal calaamadana eeg farajaca ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ninkii dabeedna wax lasoo fisadaba nebigu u yimi wa qaala lahu markaasaa wuxuu ku yidhi ina haada yazcumu anaka ammantani kani wadaa wuxuu sheegayaa inaad magani siisay bal ka waran wuuba marayaa oo meeshii buu marayaa haddana wuu shakisan yahay qaala markaa nebigu wuxu uhi sadaqa waa runtii buui magantaa waad helaysa qaala wuxu uhi amhilnii bilkhiyaari fiihi shahrayn bale wuxuu kusii daray amhilnii bilkhiyaar bal aan khiyaari sii buui fiihi islaamka shahrayni laba bilood islaamka aan usoo fikire eh laba bilood bal janisa sii waaye ilahayna wuxuu uhi laa ikraha fi اdiini qad tabayana rushdu min algay faman yakfur biطaaquuti wayu'min biاllah faqad istamsaka bilcurwati اlwifqa islaamka la isku dirqin maayo waayo haddii sanka waran laga geliyo o lagu dirqiyo oo qasab lagaga dhigo waxaynaan mahadin baa ka imanaya o munaafiq buu noqonaya afkunbuu ka ashahaadanaya markuu gariiro oo munaafiqnimo iyo gaalnimona qalbigu ku haysanaya kol haddaynaan qalbigiisii qancinin jidhkiisaynu qabanay waxba inoo tari maayo macnaha inaynu qofka qalbigiisa qabanaa ka muhiimsan inaynu jidhkiisa qabanno waa halku islaamku ka duulayo bal waa yahay buui wuxuu markaa nabigu ku yihi anta bilkhiyaari fiihi arbacata ashhur afar bilood baabaad khiyaaraysa taa buui adigu laba bilood baad sheegayse bal aada usii rafo buui aada anugu afar baan kaaga dhigay uma aslama radia allahu canhu waxasuna islaamuh intuu islaamay buu islaamkiisu wanaagsanaaday muddadan uu markaa ka amaahanayay hubka ee uu nebigu xagga bariga iyo daaif soo xoreynayay colku iska raacayoo qaniimad fara badan oo la helay waxbuu ka siiyey boqol halaad ai buro dhan daaqayuu siiyeyoo baldheraguun waa kaasi dhuxushii jaahiliyad waa kaa soo dhacdo markii dambe uu dabeedna arkay xoolahan faraha badan la siiyey iyo samaaxadan iyo soo fikir iyo waxan ayuu dabeedna yihi wa kaa way kaa raggan markaa laga hadlayaa waa raggii u tuntuun iyo tortoroonaa quraysh wa amaa hind bintu cutba gabadhii hinde bintu cutba la odhan jiray ee ahaa islaantii calaashatay beerkii xamse radia allahu canhu maalintii uxud waxshina wadatay faktafat uma aslamat intay isqarisay ayay islaamtay wa jaa-at ilaa rasuuli illaahi rasuulka ay u timi faraxiba biha wuu iska soo dhaweeyey wa qaala lahu waxa uu ku yidhi wa qaalat lahu waxay ku tihi wallahi yaa rasuula allah rasuula allaw maa kaana calaa dahri ilard dhulka guudkiisa ma ahayn ahlu khibaa cid khibaa ku jirta khibaad waa taambuug gurigun baa iminka looga jeeda ahlu khibaa cid xaafad degani may jirin dhulka guudkiisa oo axaba ilaya aan ka jeclaa an yadiluu inay dulloobaan min ahli khibaaig dadka xaafadaada ku jira un baan ugu jeclaa inay dulloobaan berigii hore uma ma asbaxa alyowm maanta ma waa bariisanen ahlu khibaain cid guri ku jirto oo axaba ilaya aan ka jecelahay an yucizuu inay cisoobaan min ahli khibaaig dadka xaafadaada degan berigii hore dadka dhulka degan waxaan ugu jeclaa qolada ugu dulli badan inay xaafadaada noqdo maantana ciddaan ugu jecelahay ee xaafaduun degan inay cisowdo waa cidda xaafadaada degan maslatu kuxli baa la dhaha waa waa waxa wey tafdiilu shayin waaxidin calaa nafsihi biictibaarayn waa shaydaa laba shay la kala fadilaya marka berigii horena inaad halaagsanto maa jeclaa imikana adiga iyo xaafadaada cisi baan la jeclay khibaaguna waxa weeye cidda guri degan weeye cidda guri degan en maanta inay cisi hesho ugu jecelahay waa dadka halkaaga waanay u yaro quusisay baycada iyo islaamnimada oo way isyar farsamaysay way soo farsamo socotay markuu nebigu buurta yar fuushanaa safwe ee dadku ay koox kooxda ugu imanayeen ay la mubaayaconayeen ayaa odaygeedii abu sufyaan ayay soo raacday markaa nebigu dumarkana gaar buu saaray raggana gaar dumarku dabeedna fiilooyin gaara bay kusoo jireen iyo kuyuu gaarahoo baycada ay ka gelayeen markaa niqaab bay dhagis kusoo siisay iyo xijaab ballaaran si aanu nebigu u garaninoo way soo gaashaamatay niqaabkan dee dumarku imika ku yaro gabadaan qaar baa jira imika aanay kaba dhab ahayn marka cid ka gabanayaan isku soo gashada marka way soo gaashaamatay way soo qarisay kolkaasuu dabeetana rasuulku sala allahu calayhi wasalam baycadii dumarka ka qaaday qof dee adadagna waheedoo codkar ah ya ayuha nabiyu ida jaaka almuuminaatu yubaayicnaka cala an laa yushrikna billahi shayan walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahuna walaa yaatiina bibuhtaanin yaftarinahu bayna aydiihina waarjulihin walaa yacsinaka fii macruufin fabaayichun wastakfir lahuna allah aayaddaasuu ku akriyaya kelmed kelmed ayuu qabanaya baycata nisa baa laydhaha kolkaasaa dabeed kolkuu kelmad yidhaahdo waxbay kaga jawaabtaa calaa laa yushrikna billahi shayan ilaahay u islaamna walaa yasriqna waxbay ku jawaabtaa walaa yazniina waa inaanay sinaysanin markaasay tihi awatasni lxura ooma mid xorabaad sinaysanaysa ta sinaysataa oo addoonune xor sinaysan mayso intaasoo dabeedna intaana hadalka odhanba intaa leeda walaa yaqtulna awlaadahuna waa inaanay uwadkooda laynin rabaynaahum siqaara waqataltumuuhum kibaara markaana waxay leedahay anagu iyagoo yaro baabaan soo korin idinkaaba laaye iyagoo waaweyn macnaha waxay ahayd islaam mutakalimada sbikaradda anagu waabaan soo korinay bay tidhi iyagoo waaweyn bay beder a ka hesheen oo layseen almuhim markii dambey dabeedna baycadii la dhameeyey raacsatay markaasaa waxay tihi ninka abu sufyaan la idhaahdaa waa nin bakayla biil reerka ku filanna ma siiyo bal ka waran haddaan in yar kaga darsada akoonkiisa aana yar kaga kordhista biilka markaasuu abu sufyaanna meeshuu taagay oo iyadu ag joogaa markaasuu yihi wixii hore waa kaa cafi wixii dambena nabigaa ka jawaabi markaasuu nabigu gartoomasu yihi anti hind ma hindaad ahay markaasay tihi ha laakin wixii hore iska cafi markaasuu rasuulku sal la marka qisada dee sheekh kitaabku waa mukhtasaro waa kitaab koobano wuu iska soo gaagaabinaya inahaasa legdankaasa isla soo mareen iyadii rasuulku sala allahu alayhi wasalam arrintuna waxay ku gebagabootay in ay sidaa u islaamto dee macrikada iyo waxa soo kala marayna mar hadday halkan gashay maanta oo ay islaamto wax lasoo hadal qaadayo ma jiro hadduu rasuulku sala allahu alayh wasalam naftiisa iyo ehelkiisa iyo dareenkiisa u argudanayo wuxuu odhan lahaa tan khaarajiya ama islaamto ama iyo islaamin sida dad badan samayn lahaa laakiin maya mar hadday islaamtay hadal maleh waxa loo dagaalamaya waa diin iyo dad la badbaadiyo qofku ilaahay soo badbaadiyey wixii hore uu ku dhagaroobay dad iyo dunye iyo dal waa la iska dayay wufuudu kacb ibnu zuhayr raggii fakade waxaa kamid ahaa ogeysiisku ku dhacay kacb ninka la idhaahdo kacb ibnu zuhayr ayaa kamid ahaa waaya isagana arrinkiisu xaguu ku dambeeyey muddo sanad bay isaga ku qaadato uu soo rafanayo mar badda cararayo mar buuraha oo mar beriga oo markii dambe sanad kadib sanadii sagaalaad buu nabiga madiine ugu tegaya meel uu galo markuu waayo carab oo dhamina ka wada islaamka gabaayaa khatarana u aha falamaa daaqat bihi alard markuu dhulkii cidhiidhi ku nooday walam yajid lahu mujiiran wax magan siiyana uu waaye kacbu bnu zuhayr ninkii gabaayaaga ahaa jaaa almadiinata madiinuu tegey bacda an qadimahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam min maka intuu maka kasoo noqday nebiguu madiine yimi kutubta qaarkood sanad kadib baaba sanadii sagaalaad bilowgeedii bay sheegayaan oo dee waktigan soo dhowba ile ramadaan iyo shawaal iyadaa la marayeen ayuu markaa soo islaamay wa anshada wuxuu tiriyey qasiidatahu allatii yaquulu fiiha gabaygii dheeraa ee caanka ahaa ee uu nabiga ku ammaanayay iskuna baraxayay kuna baryayey rasuulku sala allahu alayhi wasalam nin aflo abaar ka baxabaa la yidhi ninkaasi qasiidada dheer buu tiriyo soomaalidu de waa culimadooda way tirin jireene inta badan soomaalidu alla wii ninbaa wuxuu ihi soomaalida intooda wax qortayna qasiidun bay qoreen bu manaha kutubta axkaamta iyo taariikhda iyo hadday waxaa qori lahaayeen intii iyaga awood yeelatay inay wax qoraan bu i ama ay gabyaan wuxuuna kusoo ururtay bu i qasiida iyo ammaan hadaa kuwada lugal cariga halka dadka kale dee majaallo kala duwan ay wax ka qori jireen raggoodii hore marka kacbu bnu zuhayr iyo busayr iyo xalay ku soo marayna iyo waa la walahayaa taariikhdooda kutaybaad yareed bay culimada soomaalidu ka hayaan adigu intii ka khusaynaysay halkan wax badan buu soo maray oo intii halkan ka khusaynaysay ayuunbuu ka soo qaatay waqaala wa qaala kullu sadiiqin kuntu aamulu laa ulhiyanaka inii canka mashquulu faqultu khalluu sabiilii laa aman lakumu fakul ma qadara araxmanu mafcuulu kul bni unhaa wain طaalat salaamatuhu yowma calى aalatin jadbaa maxmuulu nubitu ana rasuula allahi awcadanii wاlcafwu cinda rasuuli اllahi ma'muulu mahla hadaaka aladii acطaaka naafilaة اlqur'ana fiiha mawaaciid watafsiilu ina arasuula lasayfu yustadaau bihi muhanad min suyuuf illahi masluulu gabaygaasuu markaa nabiga ka hor tiriye waxa uu leeyahay marka wa qaala wuxuu arrinkaasaan soo maro halkaasaan soo maro wa qaala kullu sadiiqin saaxiib kastaaba wuxuu igu yidhi buui kuntu aamuluhu aan ku yidi diilanayay raggii saaxiib kasta oon ku yidi diilanayoon islahaa waxbuu kuu tari wuxuu igu yidhi buu ihi laa ulhiyanak war yaan ku habsaamin macnaa laa ushqilanak yaan ku mashquulin inii canka mashquul anigu waan kaa jeedaaye war yaan ku habsaamin waan kaa mashquulsanahay buu saaxiib kastoon ku diilanaya inuu idifaaco kaasuu jawaab ka dhigay buui ma cirsi cid la-aan iyo cirsi la-aanta igu gacday nin waloon isku halaynayba isagoo nebiga ka baqbay ayaa wuxuu ihi war waan kaa mashquulsanahaye ha isku kay halayna dabeedna ana waan ka gacan taagto faqultu waxaan idhi bu ihi khalluu sabiili waar wadadayda i baneeya laa aban lakum aabba idinma sugnaanin aabbihiin ka goblame waaraan iska lugeeya i baneeya waa ihodeene fa kullu maa qadara araxmaanu mafcuul wax kastoo ilaahay qadara wuu dhacaa marka hadduu ilaahay qadara inuu muxamedi dilayo dee fakan maaye aan iska tago ee waddada ii baneeya wuu isqancinaya shakilaan buu isqancinaya inuu soo lugeeyo fa kullu ibni unha nin kastoo gabadi dhashay nin kastoo hooyo dhashay wa in daanat salaamatu nabadgelyadiisu haba dheeraato yowman maalinuun maxmuulun waxaa lagu qaadi doonaa calaa aalatin jadbaa qalab qallafsanun baa lagu qaadi waa naxash naxashaa nafis iyo nuuxsi toona lahayn ayuunbaa laodhan doonaa jinaasada inaga saara waarina dhaafiya furaashkii wanaagsana iyo xariirtii iyo wixii oo dhan baa lagala hari kullu bni unhaa wain taalat salaamatuh nin kasta hooyo dhashayba muddaduu caafimaad qabiya muddaduu nabadgeshan yahay ha dheeraato dil buu ila ku xukuman yahay maxmuulun yowman maalinun baa lagu qaadi doonaa calaa aalatin jadbaa naxashun baa lagu qaadi doonaa nabitu laakin waxaa la ii waramay bu waan ka xumahaye ana rasuul allahi awcadani nebigu inuu ihanjabayo halkaa nebigu inuu iga bu-ayo ayaa la ii sheegay waalcafu cinda rasuuli llahi maamuur laakiin cafiska nebiga agtiisa yaalla waa ku yidi dilanaya nebigu ka agtirinaya markaa gabayga markuu nebiga agyimi buu intan o soo diyaarsaday ku hurguraya waalcafwu ma'muulu cinda rasuuli illah cafiska rasuulku uu hayo waa ku yidi diilanaya inkastoo la ii sheegay inuu ihanjabayey haddana waa ku yidi diilanayaa nebiga markaasuu toos u abbaalay nebiga wuxu uhi mahlan bal cagta idhig buuri hadaaka hadaaka waxaa ku hanuuniyey alladii acdaaka ilaahay ku siiyey naafilata alqur'aan qur-aanka aada dadka dheer tahay ilaaha ku siiyey baa ku hagaajiyo ku hanuuniye bal cagta idhigo ha igu degdegi qur-aankoo fiihaa uu ku sugan yahay mawaaciidun waanooyin kugu waaninayo saamaxaadda iyo wa tafsiilun iftiimin wax walba uu iftiimiyey qur-aanka wax walba iftiimiyey ee waanadu ku sugana ku waaninaya kaasaa ilaahay siyaado kuu siiye balcagta idhig wa qaala fiiha maadixan markaasuu si toosa usii ammaanay nebigu wuxuu ihi ina arasuula rasuulka ilaahay la sayfun waa seef buuri min suyuufi illaah oo seefaha ilaahay ka mid a masluulun oo aan galka ku jirin cadowga dultaalla muhanadun oo hindiya lagu sameeyo yustadaau bihi la iftiinsada bu sidii seefi hindiya lagu sameeye aada u qurux badan oo adag marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi seef dultaalla cadowga weey oo aflahoo adayg lagu yaqaano oo la iftiinsado la iftiinsado oo meel kastoo madow layr ka bixisa layr ina arasuula lasayfu yustadaau bihi waa seef la iftiinsado muhanadun muhanad waxa weeyaan kutubu luga waxay ku fasirayaan masnuucun min xadiid ilhind xadiidka adaga hindiya ka laga seefta laga sameeyaa muhanad layha min suyuuf illaahi masluul waa seefaha ilahay aan galkaba ku jirin cidda la duldhigo siraad ka baxay walamaa qaala haada albayt markuu beytkaa yidhi khalaca calayhi arasuulu nebigu wuxuu saaray burdatahu macawistiisii macawistiisii buu saarayoo wuxuu ihi wariyaay warbal waa kaase maradaana qaada nabadgalna wuu islaamay dabeedna nebigu waa saamaxa calayhi salaatu wasalaam halkaa waxaad ka arkaysaa cabsida ku jirta iyo toobadkeenku inuu ka dhab yahay buu arkay nebigu waanu ka aqbalay ammaantanna dee nebigu xaq buu lahaayo wuxuu ku abaalmariyey go-aan kadib berigii dambe ayaa taloma mucaawiyu ahaa mid baa doonay in uu maaragtay ka iibiyo ama cawista markaasuu yihi kaa iibin maayo dhaxalkii nebigaba iyadaan ka hayaa kolkii uu dhintay ayuu dhowr iyo labaatan kun oo dinaar mise dirham ayuu caruurtiisii ka siistay mucaawiya oo uu ka iibsaday dabeedna sidii bay mamaaligtii u kala dhexlayeen muslimiintu ilaa la tilmaamay iyadoo waktigii dambe midxafka muslimiinta taalay in turkidu boqortooyadii cumaantu khilaafadii cumaaniyiintu turaadkii dadka muslimiinta dhaxalkii ay lahaayeene ay qaadeen ee tareenka laga raray madiina ee la geeyey istanbul ayaa loo malaynaya inay macawistaasi taallo waay ninkaasina arrinkiisi inama afla abaar ka baxa ama colaad ka baxa baan idhaahne halkaasuu isku baraxay oo isaguna gabayga ah intuu nebiga ka horgeeyey uu ku gaashaantay ayuu rasuulkuna ka aqbalay hadiyadaana siiyey sala allahu calayhi wasalam intaasuu waktigu inaga dhacay qolyihii kalena mid waliba si u nabad gale waa ka soo socda